بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل ومن شرب خمرا او شرابا مسكرا يحد اربعين ويجوز ان يبلغ به ثمانين على وجه التعزير قال رحمه الله ومن شرب خمرا qofkii khamro caba aw sharaaban muskiran ama sharaab muskir ah oo maandooriye ah qofkii caba yuxaddu waxaa la xadaynayaa arbaciina afartan wayajuusu waxaa bannaan an yabluga bihi inuu la gaaro hamaaniina siddeetan karbaash calaa wajhi tacsiir calaa wajhi alxadma wa calaa wajhi tacsiir ayadoo markaa ujeeddadu ay tahay tacsiir wayajibu calayhi waxaana ku waajiba wayajibu ay wayajibu alxaddu xadku waa waajibayaa calayhi ay cala shaarib midka khamrada cabay dushiisa xadku wuxuu kula waajibayaa biaxadi amrayni laba arrin midkood bilbayinati caddayn in loo keeno aw iliqraari ama qiritaan asiga uu qiro labada arrin midkood ayuu xadku ku waajibayaa walaa yuxaddu lama xadaynayo xadka laga oogi maayo bilqay'i ay bisababi ilqay'i matag sababtii xadka looga oogi maayo wala listinkaahi iyo in la uriyo raa'ixada muskirka laga uriyo afkiisana xad looga oogi maayo sheekh raximahullah fii hada alfasl wuxuu uga waramayaa xaddu اlkhamr waxaan ku jirnaa fii kitaabi اlxuduud mualifku raximah ullah wuxuu ka soo hadlay fii xaddi الzinaa wuxuu ka soo hadlay fii xaddi اlliwaad wuxuu ka soo hadlay fii xaddi اlqadf fasligan wuxuu uga hadlayaa fii xaddi اlkhamri khamriga wuxuu ka mid yahay muxaramaadka allah subxaanah wa tacaala uu u gooya xad sharciya qofkii cabba oo isticmaala khamrada khamradu waa xaaraam bilkitaabi wasunnati walijmac intaba xaaraan bay ku tahay waana kabiira min kabaa'ir dunuub shurbu lkhamri in khamro la cabo waa min kabaa'ir dunuub khamrada taxriimkeeda heerar ayay soo martay fii sharc khamrada markii hore way bannaaneyd fii awali lislaam oo waa la cabi jiray kadib allah subxaana wa tacaala wuxuu manciyey uu nahiyey in khamrada la cabo owqaadda salaadaha ay soo dhowdahay laa taqrabu salaata wa antum sukaaraa salaadda ha u dhowaanina xaalaad tihiin kuwa sukaaro ah oo maankooda uu ku doorsoomay bishurbi اlkhamr marxalada labaad allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi yasaluunaka can اlkhamri wاlmaysir qul fiihimaa iثm kabiir wamanaaficu lلnaas waismuhumaa akbaru min nafcihima dembiga iyo ismiga khamrada iyo maysirka laga helayo ayaa ka weyn nafcigooda allah subxaana wa tacaala aayaddaa wuxuu ku ishaaray dararka khamrada ku jira inuu ka badan yahay nafciga laga helayo aayaadkaasi mar walbay soo degaan cumar radia allahu canhu wuxuu lahaa allahuma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiya ilaahu khamrada noo cadday bayaanan shaafiyan caddayn wax caafiya oo waadixa ilaahu khamrada xukunkeeda noo cadday bacda daalika waxaa soo degtay xukun allah subxaanahu wa tacaala uu ku goynayo fii taxriimi alkhamr wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlaslaamu rijsun min camali shayطaani fاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun inama yuriidu shayطaanu an yuuqica baynakum اlcadaawata wاlbagضaءa fi اlkhamri wاlmaysir wayasudakum can dikri اllahi wa can الصalaaة فهل انتم منتهون قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا وان ريبتونay buu ilaahay waan ka harnay aayaadkaasi allah subxaanaه wa tacaala wuxuu ku caddeeyey fii taxriimi اlkhamr khamradu inay xaaraam tahay wuxuuna amray in laga fogaado fاjtaniibuuhu ka fogaada buu wuxuuna alla sheegay subxaanaه wa tacaala mafaasida khamrada ay leedahay bacdi ka mida wuxuu yidhi inamaa yuriidu shayطaan an yuuqica baynakum اlcadaawata wاlbagضaءa fi اlkhamri wاlmaysir shayطaanku wuxuu doonayaa dhexdiinna inuu dhigo cadaawo iyo nacayb fi اlkhamri wاlmaysir khamrada iyo maysirka dhexdii macnaha waa isku nacaysaan sababtooda baqdaa baa imaanaya shaxnaa baa imaanaya waa waa lagu dagaalamaya waxaa intaa dheer wayasudakum can dikri اllaahi wa can الsalaa wuxuu idinka hor istaagayaa dikriga ilaahay iyo salaada fahal antum muntahuun adinku ma tihin kuwa ka reebtoomaya khamrada markaasuu cumar yihi radi allahu canhu intahayna khamradu markaa sababta loo xarimay iyo mafaasideeda waxaa ka mid ah khamradu waxay doorisaa maanka waxayna ka hor imaanaysaa maqsad ka mida min maqaasid ashariica oo ah xifdu alcaqli caqliga in la dhowro caqliga ilaahay insaanka siiyey subxaana wa tacaala in la xafido o la ilaaliyo wax walboo keeni kara in caqligaas caqligaasi uu doorsoomo oo qofka caqligiisa uu tago sharcan waa muxaram khamraduna caqliga iyo maanka ayay doorisaa walidaalika fii zamani اnabiy sala اllahu alay wasalam khamrada waxaa cabay ama way cabi jireen saxaabada xamza radia allahu canhu mar buu inta khamro cabay ayuu wuxuu kuruska ka jaray hal uu iska lahaa cali bni abi aalib radia allahu canhu oo ugu talagalay inuu ku guursado waa sakhraan markaas xamza cali radia allahu canhu nebigu u dacwooday calayhi salaatu wasalaam arrinkiibuu u sheegay hashi uu ku tashanayey inuu dhibaateeyey xamza xamza waa camu rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo cali baa u tageen xamza oo markaa sakhraansan markuu la hadli maagay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu xamza kor iyo hoos inta u fiiriyey wuxuu yidhi hal antum ilaa cabiidun liaabbaa'i adinkuma wax kale baa tihin bu yidhi ilaa addoommo aabbahay leeyaha mooyaane wax kale miyaa tihin bu yidhi nebigu ku leeyahay sala allah alay slam laakiin hadalkaas markuu leeyahay miirkiisu ma joogo waa bisababi alkhamri idan khamrada maanka iyo caqliga qofkay doorinaysa adraar badanna waa ka imaanaysa qofka markuu caqligiisa doorsoomo inuu dadka dhibaateeyo inuu hantida dadka dhibaateeyo in naftiisa uu dhibaateeyo adraar badanay leedahay mafsadadaas khamrada ku jirta awgeed allah subxaana wa tacaala wuxuu gooyey khamrada xurmadeeda khamradu waa xaaraam khamradana waxaa la yidhaahdaa wax walba oo muskira oo maanka dooriya kullu muskirna waa xaaraam wey wax walbaoo maanka dooriya xaaraam wey qofkii marka khamro caba xad sharciya oo sharcigu u dhigay ayaa jira qofkaasi wuxuu yidhi waman shariba khamran qofkii khamro caba aw sharaaban muskiran ama sharaab muskira caba noocuu doona ha noqdo sharaabkaasi ama malab ha laga sameeyo ama timir ha laga sameeyo ama cinab noocyo badan ha laga sameeya muskiraadka waxyaabaha maanka lagu dooriyo qofkii caba yuxaddu waxaa la xadaynayaa buu yidhi arbaciina afartan afartan karbaashaa lagu dhufanayaa in afartan la karbaashayo waxaa u daliila xadiid anas ibni malik radia allahu canh ana nabiya sala allahu alayh wasalama kaana yadribu fi lkhamri biاnnicaali waاljariid nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu garaaci jiray fi lkhamri binnicaali kabaha ayuu ku garaaci jiray waljariidi iyo yani laamaha geetimireedka arbaciina afartan ayuu ku dhufan jiray riwaayad kalena waxaa ku jirta wajalada abu bakrin arbaciin abu bakarna wuxuu karbaashay asigana afartan marka afartanka waa xadkii nebigu sala allahu alay slam uu u xadeeyey fi lkhamri in afartan karbaash lagu dhufto qofkii khamro caba hadduu mar labaad cabo afartan baa lagu dhufanaya hadduu mar saddexaad cabo afartanaa lagu dhufanayaa hadduu mar afaraad cabo afartan karbaashaa lagu dhufanayaa waxaa jira xadiid dhahaya marka afaraad ha la dilo oo nebigu leeya alayh isalaatu wasalaam uma اqtuluuhu fi raabica marka afaraad dila laakiin xadiidkaasi waa mansuuq bilijmac haydkaas waa la nasakhay lidalika qatli ma lahan khamrada cabiddeeda loo dili maayo fii zamani nebiy sal lla ly slam waxaa jiray nin saxaabada ka mid ahaa oo khamrada inta caba mar walba la keeni jiray oo nebiguna alayh isalatu wasalaam xadka ka oogi jiray saxaabada qaaraa waxay yidhaahdeen lacanahu اllah maa akar maa yu'taa bih badanaa bay yidhahdeen inta ninkan la keenaayo macnaha mar walba ma khamraa lagu keenayo asoo khamro cabay nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi laa tuciinuu calaa akhiikum shayطaan walaalkiin shayطaan ha ugu kaalmaynina macnaha wuxuu diidayaa habaarka iyo lacnadda ay lacnadayaan ayuu yidhi shayطaan ha ugu kaalmaynina marka ninkaasi mar walboo la keeno waa karbaashi jiray nebigu sala اllahu alay slam afartan karbaashaa lagu dhufan jiray wayajuusu waxaa bannaan buu yidhi an yabluga bihi inuu la gaaro bihi ay bixaddi اlkhamr amaaniina sideetan inuu la gaaraa bannaan yacni qaadiga wax xukumaaya iyo xaakimka wax xukumaya waxaa u bannaan inuu karbaashka siddeetan la gaaro u gaarsiiyo siddeetan xadka laakiin wuxuu siddeetan u gaarsiinayaa calaa wajhi tacsiir waa calaa wajhi tacsiir hadalka shiikha raximah ullah macnaheedusu waxaa waaye siddeetanka xad sharciya maaha ee waxaa siddeetan loo gaarsiiyo tacsiiraa laga wadaa tacsiir macnaha waa ta'diib dheeriya waaye afartanka waa xadkii sharciga ahaa afartan kalena afartanka kalena waxaa loogu darayaa si looga sajriyo khamradii ciqaabtana loogu badiyo oo tacsiir ahaan baa laga wadaa waana arrinta uu sameeyey cumar radia allaahu canhu fii zamani cumar radia allaahu canh markii la fududaystay khamrada cabiddeeda ama dadka qaar ay fududaysteen inay khamrada cabbaan cumar radia allaahu canh wuxuu yidhi afartan in looga badiyo ayaa fiicnaan lahayd buu yidhi si dadka ay uga reebtoomaan khamrada cabaaya saxaabadii ayuu la tashtay radia allaahu canhum cabduraxmaan ibni cawf radia allaahu canh ayaa wuxuu kula taliyey inuu gaarsiiyo xadka khamrada ama karbaashka uu khamrada karbaashay qofka caba inuu gaarsiiyo ilaa akhafi alxuduud xuduudda sharciga ah midda ugu khafiifsana ugu yar intay la eg tahay akhafu lxuduudna waa siddeetan karbaash waay waa xaddu lqadfi oo aan soo marnay siddeetan karbaash waay fajliduuhum amaaniina jalda siddeetankaasuu cumar qaata radia allaahu canhu markaa kadib qofkii khamro cabay cumar loo keeno cumar wuxuu karbaashi jiray siddeetan karbaash siddeetanka ma xad sharciyahoo nebigu dejiyaa sala allahu calayh wasalam maya xadka sharciga waa afartan laakiin waxaa la socota afartan kaloo calaa wajhi tacsiira walidalika sheikhu wuxuu ku yidhi wayajuusu an yabluga bihi amaaniin calaa wajhi tacsiir maaha calaa wajhi lxad xad sharciya maahe waa tacsiir fii saxiixi muslim fii saxiixi muslim raximah اllah waxaa ku soo arooray can cuثmaan fii zamanihi fii imaarati cuثmaan wa fii khilaafatihi radia allahu canh waxaa loo keenay alwaliid ibnu cuqba ibnu abi mucayd oo khamro soo cabay waxaana jaldiyo karbaashay cabdullaahi ibnu jacfar cali radia allahu canhuna waa u tirinaya yacni cuhmaan wuxuu amray cali inuu karbaasho cali wuxuu amray wiilkiisa xasan inuu karbaashada ku dhufto asigana u tiriyo xasan waa diiday waa ka cudur daartay oo wuxuu yidhi walli qaarahaa man tawalla xaarahaa ee walli xaarahaa man tawalla qaarahaa u dhiib buu yidhi qofka yacni kuleelkeeda u dhiib qofkii qabowgeeda dhadhamiyey buuyi macnaha wuxuu ka wadaa cuhmaanu celi aniga maxaad iigu soo wareejinaysaa calina hadda waa ma'muur oo waxaa amray amiiru lmu'miniin oo cuhmaan radia allahu canhu cali waa ka leexday wiilkiisa xasan wuxuu ku wareejiyey cabdullahi ibnu jacfar oo adeer u yahay wuxuu yidhi adiga karbaash buu yidhi anaa tirinaya afartanuu tiriyey cali radia allahu canhu markuu cabdullaahi ibnu jacfar afartan ku dhuftay cali wuxuu yidhi amsik ka joogsa buu yidhi afartanka ugu ekee kadibna sababta waa raaciyo wuxuu yidhi cali radia allahu canh jalada الnabiyu salى اllahu alay slam arbaciin wa jalada abu bakrin arbaciin wa jalada cumaru hamaaniin wa sunnatu rasuuli اllaah salى اllahu alay slam axabu ilaya sunnada nebiga alayh الsalatu asalaam ayaa xaggayga loo jacayl badan yahay buu yidhi macnaha afartankan qaadanaya marka afartanuu karbaashay cali radia allahu canh asagoo marka u wakiishay cabdullahi bnu jacfar asaana tirinaayo afartanka marka waa xaddu lkhamri siddeetan haddii la gaarsiiyo calaa wati calaa wajhi tacsiir oo qaadiga iyo xaakiimku u arkana waa u bannaan tahay wayajibu calayhi wayajibu alxaddu yajibudan faacilkeedu waa maxduuf xadku waa waajibaya calayhi ay calaa shaaribi alkhamri midka khamrada cabay dushiisa xadka ayaa ku waajibaya wuxuu xadku kula waajibayaa biaxadi amrayni ay bisababi axadi amrayn laba arrin midkood sababtii ayuu xadka kula waajibayaa yacnii kii khamrada cabay in la karbaasho la xadeeyo waa waajib laakiin laba arrin midkood sababtii ayuu xadkaasi waajib ku noqon karaa haddii labadaas arrin midkood la waayo xadkaasi waajib ma aha arrinta koowaad waxa weeye bilbayinati caddayn caddayntuna waa laba markhaati oo raga inay ka markhaati kacaan inuy qofkan asagoo khamrada cabbaya ay arkeen haddii caddayntaasi la waayo tan labaad waa aliqraar aw iliqraar waa iqraaro inuu asiga qirto ou yidhaahdo waan cabay khamrada labadaas arrin midkood ayaa xadku kula waajibaya haddii labada midkood la waayo xadulkhamri in la ogaayo qofkaasi ama laga ooga waajib maaha ma laga oogaayo xadulkhamri maxaa yeele caddayn looma hayo caddaynta waxay ku imaan kartaa bayina oo markhaatiyaal ah ama iqraar ou qofku asiga qirto uu yidhaahdo waan sameeyo waan cabay khamrada labada mid midkood haddii la helo xadka waa laga oogaya haddii labada midkood la waayo xadka laga oogi maayo wuxuu yidhi shiikhu walaa yuxaddu laga oogi maayo xadka bilqay'i ay bisababi ilqay'i matag awgii looga oogi maayo qofkan wax caddayna looma hayo inuu khamro cabay markhaatiyaal lama hayo iqraar asiga uu qirtayna lama hayo laakiin waa matagay markaasaa mataggiisa waxaa lagu arkay waxyaabihii astaantii khamrada lagu yaqiinay shiirkeedoo kale raa'ixadeedoo kale ama midabkeedoo kale ayaa waxaa lagu arkay matagii deliil kaafiya ma tahay oo qofka xadka looga oogi karo maya deliil ma ah matagaasi daliili burhaan ma aha waxaa kaloo la mida walistinkaah istinkaah waxa waaye nukhada ama raa'ixada afkiisa ka soo baxaysa ee raa'ixatulkhamri ah haddii laga dareemo qofka maalan waa dadku la soo fadhiistay ama waa yimid waxaas laga dareemay inuu khamro soo cabay raa'ixadii khamrada ayaa afkiisa laga dareemay neeftiisaa laga dareemay xadka ma laga oogaayo xadka labadii lasoo sheegay midkood unbaa lagu oogi karaa maxaa yeelay waxaa dhici karta waxyaabo kale inuu isticmaalay ama uu cunay oo laga yaabo dadka urinaya ama raa'ixadaas dareemaya inay isku qaldaanaa suuragala waxaana nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi idra'u lxuduuda bishubuhaat waa soo marnay xadiga waa soo sheegna hadda ka hor xuduudda ku celiya shubahaad intii shubha la heli karo xad lama oogo haddiiba shubha ay jiri karto qofkaasi loogu cudur daari karo cabdullahi ibnu mascuud radia allahu canh waxaa u yimid nin markaasuu yidhi ninka hebela ninbuu u sheegay wuxuu yidhahday ninkaasi afkiisaan waxaan ka uriyey buu yidhi khamro markaasuu yidhi cabdullahi bnu mascuud nuhiina can atajasus jaasuusnimada waana laga reebay buu nuhiina can atajasus yacni afkiisa yaa soo uri ku yidhi ninkan adiga inaad tidhaha afkiisaan soo uriyey kadib aan dareemay inuu khamro cabay sax maaha xadna looga oogi maayo sidaas raa'ixadaasi afkiisa uu ka dareemay xad looga oogi maayo xuduudda waxaa lagu celiyaa bishubahaat qofkan waxaa xad looga oogi karaa waa labada sheekha uu sheegay imaa bilbayina aw biliqraar labadaas midkood haddii la helo xadka waa laga oogaya waxyaabaha qofka caqligiisa wax u dhiba ama dhibaateeya oo culammadu ay ka hadlaan waxaa ka mida markay khamraday arrimaheeda ka hadlayaan tubaakadaa ka mida tubaakadu xaaraam waaye adraar badanna way sheegeen culummadu inay ku jirto oo dhan caafimaad iyo dhan maalba leh waxaa ka mid ah addukhaan waa sigaarka sigaarku waa xaaraam laa darara walaa diraar sigaarka dararka oo watana qoladii soo samaysaa dusha uga soo qortay oo baakadku ku jira waxaa dusha uga qoran inuu kansar sababo cudurradu sababa kansarka ka mid a sida intaasi waxaa dheer urka ka soo baxaya qofka sigaarka cuna xataa shiirkiisa qofna lama fadhi karto qofnana wax lama wadaagi karto midka sigaarka cabay raa'ixadiisuna waa soo uraysaa afkiisuna waa soo uraya waxaa kaloo ka mid ah qaadka oo dadka in badan lagu itixaamay qaadka mu'alafaad badana culammadu ka alifeen fii hada alcasr oo xukunkiisa ay uga hadlayaan iyo adraarta iyo dhibaatooyinka uu ximbaarsan yahay dhibaatooyinka uu ximbaarsan yahay waxay iskugu jirtaa bay yidhahdeen adraar ijtimaaciya wa adraarun sixiya wa adraarun diiniya wa adraarun maadiya intaba way iskugu jiraan xagga ijtimaaciga mujtamaca dhexdooda qoyska iyo dadka ula nool yahay adraar badanoo u leeyahay xagga caafimaadka asigana adraar badan uu leeyahay adraarta caafimaadka u leeyahay waxaa ka mid a bay yihahdeen culammadu shahiyada ama shahwada qofka oo daciifta oo baaba'da tii ijtimaacigana way u noqonaysaa oo ninka jaadka cuna xataa waa daciif fii mucaasharati ahlihi la dhaqanka reerkiisa iyo qoyskiisa uu la dhaqmayo waa ku liitaa waana taag daran yahay waxaana sababaya jaadkaas sababaya caafimaad ahaan waa daciif diiniyan ayada waa xadid walaa xaraj aaday u badan tahay adraarta diiniga uu leeyahay oo ay ka mid tahay salaadaha la dayacayo waa macruuf dadka jaadka cuna kuwooda ugu cibaadada badan ama ugu diinka fiican waa midka salaada gadaal ka gaaro waayo maruu wakhtiga sii dhacaya ama sii baxaya kan kalena maba tukadaba waxay iskugu jiraan waktigay u fadhiyaan jaadka iyo wakti ay la sakhraansan yihiin jaadka ay cuneenoo meel la yaallaan oo jidhkiisu uu baaba'san yaho lafaha dhan oo ay baaba'san yihiin uusan kici karinba markuu soo kacana asiguu raadinaya miir ma laha markuu helana meeluu la fadhiisanaya markuu cunona meeluu ku dhacaya noloshiisa dhan intaasay u dhaxaysaa maruu raadinaayo iyo maruu ruugaayo iyo maruu jiifo waa nin shaaciraha wuxuu yidhi inama alqaatu xashiishun akhdaru laysa yaxtaaju ilayhi اlbasharu inama alqaatu xashiishun akhdaru laysa yaxtaaju ilayhi اlbasharu faإida ma akalat minhu ummaة faاcdaruuhum inama hum baqaru wuxuu yidhi inama alqaatu xashiishun akhdaru qaadku waa xashiish cagaaran buuy xashiishka caadiga ahay cagaaran waaye qaadku laysa yaxtaaju ilayhi اlbasharu basharkuna uma baahdo baahiba uma qabo faidaa maa akalat minhu ummatun hadday ummadi jaad cunto facdaruuhum u cudur daara buu yidhi inamaa hum baqaru waa lo wax kale mooyaane dadkaasi ma ahan waa dad lo eh u cudur daara buu yidhi hadday ummadi cunto jaad maxaa yeele waa xashiish akhdar waa coos qof weynoo daaqaaya sida xooluhu u daaqaan weliba cooska caadiga ahaa ka fiican maxaa yeele kan qofka maankiisa iyo caqligiisa iyo caafimaadkiisa wax u dhibaya adraar badan uu leeyahay sidaasoo kale wuxuu leeyahay adraar maadiya dadka jaadka cuna ehel iyo qaraabo ma yaqaanaan mana daneeyaan inay wax siiyaan maxaa yeelay wuxuu helo jaaduu ku bixinaya carruurtoodu waa dayacan yihiin xaaskiisa iyo reerkau leeyaha waa dayacan tahay ilmaha raashinkii iyo cunnadii ilmaha iyo biilkoodii waxaa uga muhiimsan maanta maxaad jaad ku cuntaa markay dadka shaxaadayaanna wuxuu leeyahay ilmaa iga qadaaya marka uu wax soo helana kabarkii jaadkuu la aadaaya wixii yaruu soo helo jaaduu kala baxaya ma ka fakiraaya maxay cunayaan mas-uuliyaddooda saaran oo ilaahay subxaana wa tacaala asiga uu saaray nafaqadii waajibka aheedee laga rabay waxaasoo dhan xisaab iguma jirto idan waa tabdiir iyo israaf ilmaal ina almubadiriina kanuu ikhwaana shayaaiin altabdiir fi lmaal waxa weeye maalka oo lagu bixiyo fii wujuuhin muxarama oo lagu israafo hantida lagu bixinayo marka waa hanti lagu bixinayo dariiq xaaraama waay waxyaabahaasoo dhan waa muxaramaad isticmaalkooda diinta islaamka waa diin dhan walba ka dhammaystiran waxyaabaha dararka ku jiro haddii uu yahay dararkaasi mid caafimaad iyo mid diineedba wixii dararkoodu badan yahay ama uu raajix yahay sharcan waa muxaram min alqawaacidna waxaa ka mida laa darara walaa diraar xadiidkan laftirkiisu qaacido waaye min alqawaacid alfaqhiya culammadu qaacide ahaanay u qaateen waa qowlu rasuul alayh slat slam lakiin waa qaacida laa darara walaa diraar dhib iyo isdhibid midna ma jirto wax walbaoo darar sababaaya xagga caafimaadka xagga nolosha xagga diinka waa muxaram sharcan wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin